maxaan xabaday ku nacay xanuunkaaga nib ahay waxaan xabaday ku nacay maxan maxan maxaan xabaday ku nacay xanuunkaaga nib ahay waxaan xabaday ku nacay hayaata inta bismillaahi raxmaani raxiim akhyaarta aynu jecelnahay oo ku soo dhowaada meel kastoo aad ku sugantihiin barnaamij gaara oo nugu tala galnay weerarkii ismiidaamintaha ee ka dhacay labaatankii bishan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya weeraradaasooona ahaa kuwo lagu qaaday hodhel ku yaalla gudaha magaalada muqdisho waxay ahaayeen laba qarax oo is-xigtay wakhtigana wuxuu ahaa xilli laga soo baxay salaada jimcaha ee masjid ku yaalla gudaha hodheelka la qarxiyey ee degmada xamarweyne ku yaalla dadka ayaa ahaa kuwo isu marxabaynayay kadib gudashada waajibka salaada jimcaha ee masjidkaasi lagu dukaday iyadoona dadka inta badan oo ay ahaayeen kuwa ay wejiyadooda ka muuqanaysay farxad iyo sidoo kale isu marxabayn intii goobtaasi ku sugnayd ay iskula dhaqaaqeen wakhti yar kadib waxaa goobtii ay isku beddeshay goob murugo waxaana mar qura la maqlay jawi aad ugu beddelan kii hore waxaa goobta ka dhacay qarax kaasoo ah gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo yaalla goobtaasi kaasoo sida la sheegay laga hagay remote contarol daqiiqada yar kadib waxaa xigay mid kale oo ahaa qof ismiidaabiyey taasoona la tilmaamay inay fulisay gabar ka mid ah shaqaalaha hodheelkaasi ka shaqaynayay gaar ahaan qaybta soo dhoweynta waxaana gabadha la sheegay inay wadatay baasaboor dalka holan ah muddooyinkii lasoo dhaafayna waxay qayb ka aheeday shaqaalaha u qaabilsan hodheelka qaybta soo dhoweynta dadka waxaa goobta ku sugnaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ahna kusimaha ra'iisul wasaaraha maxamed cumar carte xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wasiiro mudanayaal ka tirsan maamulka gobolka iyo sidoo kale shakhsiyaad hore xilal kala duwan ugu soo qabtay dowladda federaalk ah iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya maxan maxan maxaan xabaday ku nacay xanuunkaaga nib ahay waxaan xabaday ku nacay
ujeeddada weerarka ismiidaaminta ahaa kama duwaneen waxyeelo loo geysta dadka goobtaas isugu yimid ee isugu jira mas-uuliyiinta dowladeed iyo sidoo kale dad hodheelka degganaa oo ayagu ka mid ahaa dad magaalada muqdisho booqasho ugu yimid dalka dibaddiisa shakhsiyaadka goobta weeraray ayaa tiro ahaan lagu sheegay inay gaarayeen laba ruux oo wada shaqayn wanaagsan ay ka dhexaysay ka hor inta aysan dhicin muwjadaha ah silsilada weerarada ah ee ka dhacay hotelka sentral ee magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamarweyne muddooyinkii lasoo dhaafay labadaba waxay ka mid akaayeen dadka deggan hoteelka walow gabadha la tilmaamay in iyadu ay qayb ka aheeday shaqaalaha hodheelka ayna sidoo kale qaabilsaneed qaybta soo dhoweynta ruuxa kale oo asigu ahaa rag ayaa la sheegay in uu ahaa mid ka mid ah dadka hoteelka wax ka degganaa muddooyinkii lasoo dhaafay dad qaar waxa ay hadal hayaan in muddo laba bila hodheelka u degganaa balse weli warar rasmi a lagama hayo oo ku aadan taariikhda dhabta ah ee hodheelka uu soo degay shakhsigaasi waxaa la sheegay in saaxiibadha uu ka samaystay dhammaanba howlwadeennadii hodheelkaasi haba ugu badnaadaan dhanka sakuuradka waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay la tilmaamay in asigu iyo qaybta sakuuradka ay ka dhexaysay wada hadal wanaagsan ama wada sheekaysi wanaagsan taa waa midda keentay inaan laga shakanin oo ugu dambaynna hodheelka soo dhex dhigo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey kaasoo muddo shan cisho ka hor la tilmaamay in hodheelka uu soo geliyey waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay la tilmaamay sidoo kale inuu iska dhigay gaarigaasi oo ka ag beddeshay maadaama gaariga loo qoondaynayay in weerar noocan oo kale uu fuli karo ama lagu fuliyo waxaa sidoo kale warar aan weli la xaqiijin ay sheegayaan in ninka weerarkani ka dambeeyey ama gaariga soo xareeyey inta badan uu ku howlanaa safarro dhanka qaybo ka mida gobollada dalka uu ku aadi jiray sida magaalada hargeysa warar aan la xaqiijinin ayaa waxa ay tilmaamayaan in weerarka lagu abaabulay gudaha hotelkaasi inkastoo wararkaasi ay yihiin kuwa weli aan xaqiiq loo haynin laamaha ammaanka ayaase la tilmaamayaa inay wadaan baaritaano ku aadan sidii ay kaga miro dhali lahaayeen ama ay kaga guungaari lahaayeen sababaha rasmiga ee weerarkaasi dhaliyey waxaa midda kale isweydiinta mudan ayaa ah in mas-uuliyiin heer qaran oo dowladda federaalka ka tirsan goob ay aadayaan ama ay tegayaan ammaankeeda sidaas oo dhan loo dayaco iyadoona goobaha ay ka dhacayaan weeraradan ama laga fuliyey ay ku yaalaan ilaa iyo afar jagboynti oo ay fadhiyaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya taasoona ah midda sii cakiraysa arrinta ah goobta iyo halka laga keenay gaarigan walxaha qarxa laga soo buuxiyey maadaama inta badan la baarayo gaadiidka biyeelka nooca raaxada iyo dhammaanba kuwa halkaasi maraya marka laga reebo gawaarida ay wataan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya labada qarax ee goobta ka dhacday waxaa la sheegay in midka hore ee loo adeegsaday gaariga ka sokow kan kale uu ahaa ruux ka soo dhegay qaybta sare ee hodheelkaasi kaasoona asigu ay ku xirxa- ku xirnaayeen walxaha qarxa goobtana uu ka fuliyey qaraxa labaad waxaa run ah in cidina ay saadaalinaynin waxa ka dhacay hoteelkaasi mana jira cid jeclaysanayay in waxyaabo sidaasoo kale ay ka dhacaan goob loo soo dukasho tegay ama in lagu cibaadaysta loo yimid dhacdadani ayaana aheeday dhacdada ama dhacdooyinka magaalada muqdisho ka dhaca kuwooda ugu saamaynta badan waxaa ku geeriyootay goobtaasi ilaa iyo siddeed iyo labaatan ruux dad kor u dhaafaya waxaana ku dhaawacmay kuwo afartan gaaraya waxaana dhaawacyada qaar ay yihiin kuwo aad u liita ayadoona gudaha dalka ay u muuqanayeen qaarkood inaan waxba loogaga qaban karaynin waxaana dhaawacyo uu ka mid ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii soomaaliya loo duuliyey dalka dibaddiisa si loola tacaala xaaladooda caafimaad asiga iyo shakhsiyaad kalooleys lahaa waa kuwa ugu daran ee waxyeelada ay ka soo gaartay goobtaasi dhanka ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxay laamaha ammaanka ku koobeen oo keliya in laga hortagay khataro aad u fara badan kuwaasoo waxyeelo ay ka soo gaari lahayd dad rayida waxay sidoo kale ku tilmaameen weeraradii ka dhacay hoteelkaasi inay fashiliyeen laamaha ammaanka sidoo kalena ay ka hortageen xaaladan oo ay tahay mid wanaagsan maxamed yuusuf oo afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya waxa uu sheegay in weerarka laga hortagay sidoo kalena la fashiliyey kooxaha weerarka qaadayna hadafkooda uu ahaa sidii ay u geysan lahaayeen dhibaato intaasi ka badan ayadoona la xasuusan yahay dhimashada siddeed iyo labaatan ruux iyo dhaawacyo afartan kor u dhaafaya oo ka dhashay labadii weeraree ka dhacday hoteelkaasi dhanka kale wasiirka warfaafinta oo isna qayb ka ahaa mas-uuliyiintii dowladda ee goobta gaartay kadib weerarkaasi waxa uu sheegay in xaaladdu ay degan tahay ciidamada ammaankana ay gacanta ku dhigeen goobta inkastoo aan la ogeyn cidda sida dhabta ula dagaalantay ciidamada dowladda ee halkaasi gaaray marka laga reebo labada qarax ee goobtaasi ka dhacday dad aad u fara badan ayaa arrintani waxay ku abuurtay qalqal dhanka ammaanka ah iyadoona dadka inta badan ay wax iska weydiinayaan sababaha sahalka ah ee uu ku dhacaya weeraro noocan oo kale ah iyadoo weliba lala bartilmaamaysaday goob ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda qaarkooda ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ahna ku-simihii ra-iisul wasaaraha maxamed cumar carte oo ka mid ah asigu dadka waxyeelada ay ka soo gaartay halkaasi ayaa waxaa la sheegayaa in ay tahay habacsanaan dhanka ammaanka ah waxyeelada ra-iisul wasaaraha gaadhay dhimashada dad intaasi gaaraya iyo dhaawacyo ka sii badan ayay hay-adihii ammaankana ku sifeeyeen weerar fashilmay ama ay ka hortageen ciidamada ammaanka inkastoo la rumaysan yahay in ujeeddo un ay ka dambaysa hadalkaasi ka soo yeeray laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya dooyinkii lasoo dhaafayna ciidamada ammaanka waxaa lagu arkayay isgoys walba iyo luuq walboo ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho qaarkood ayagoona u muuqanaya kuwa ammaanka la tacaalaya waxaan la ogeyn sida ay ku fududaatay in mas-uuliyiin heer qaran ah oo ku sugan halkaasi ay ammaankooda looga taxadiri waayo ayadoona waxyaabaha ama hodheelada qaar ee magaalada muqdisho ay leeyihiin istaaf u gooni ah ama ciidamo ammaanka u qaabilsan oo gaar u ah mid waliba hodheelka la qarxiyey waxa uu lahaa ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo si gaara u leeyahay kuwaasoo had iyo goor ka qayb qaata ammaanka xaqiijintiisa ee hodheelkaasi iyo sidoo kale nawaaxigiisa waxay sidoo kale ciidamadu inta badan diidaan in baakinno la dhigto nawaaxiga hodheel ay imaanayaan mas-uuliyiin dowlad ama ay jiifanayaanba ayadoona la xasuusan yahay hodheelkan inuu ay degan yihiin qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyo xubno ka tirsan xukuumadda cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxa uu qof walba isweydiinayaa waxyaabaha sahlay weerar lagu qaado hodheel mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ay degan yihiin ama ay imaanayaan sidoo kalena ay ku dukanayaan salaadda waxaana sidoo kale aan weli si rasmi ah loo ogeyn halka iyo goobta laga soo abaaburay weerarkaasi inkastoo ay sheegashadiisa ay leedahay ururka al-shabaab laamaha ammaanka ayaan weli ka dhawaajinin goobaha sida dhabtaa loo soo aba- looga soo abaabulay weeraradaasi balse wararka qaar ee ay helayso wardheer waxa ay sheegayaan in weerarka muddooyinkii lasoo dhaafayba laga abaabulayay gudaha hodheelka uu ka dhacay inkastoo maalmo ka hor la tilmaamay gaariga walxaha qarxa laga buuxiyey in la dhigay gudaha hodheelkaasi muddooyinkii lasoo dhaafayna gaarigaasi waxaa la sheegay inaan dibadda loo soo saarin shaqsiga gaariga soo xareeyay ayaa la tilmaamay inuu ku socday gaari kale oo nuuca raaxada ah waxaana la tilmaamay inta badan saaxiibo inuu ka samaystay hay-adaha ammaanka ee hodheelka waardiyeeya kuwaasoona wax shaki aan ku abuurin muddadii goobta uu ku sugnaa sida wararku ay sheegayaan ninka ayaana inta badan waxaa la sheegay inuu ahaa nin safar badan inta badanna uu ambabaxayay qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya sida magaalada hargeysa taasina waa midda keentay in maalin xataa aynan ka shakinin laamihii ammaanka ee hodheelkaasi ku sugnaa ayadoona ugu dambayn hadafkii uu lahaa uu ahaa oo keliya in uu weerar halkaasi ka geysto taasoona galaafatay nolosha dad aad u fara badan oo isugu jiray mas-uuliyiin iyo sidoo kale dad rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa waxaana sida weli wararka qaar ay sheegayaan goobta ka badbaaday ruuxaasi la sheegay in gaariga gudaha hodheelka asigu u geliyey qaraxyada iyo waxyeello dad soo gaartay kadib ciidamada ammaanka ayaa gebi ahaanba xabsiga u taxaabay sakuuridkii hodheelka iyo sidoo kale shaqaale ka shaqaynayay tuunno ayaana la sheegayaa haatan inuu galay mas-uuliyiinta hodheelka iskale milkiyadiisa ayadoona ciidamada ammaanka ay haatan wadaan baaritaano ku aadan arrintaasi kulan deg deg ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya isugu yeeray laamaha ammaanka iyo qaar ka mid a xukuumadda ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kaasoona wax lisagaga weydiinayay waxyaabaha dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale xukuumadda ilaamaha ammaanka ayaa ka wada hadlay sida wax looga qaban kara arrintani waxaana madaxweynaha uu ku dhawaaqay laba guddi oo baaritaano ku sameeya arrimaha goobtaasi ka dhacay guddiyadan waxaa hogaaminaya wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya kaasoo guddoomiye looga dhigay waxaana xubno ka ah wasiirada gaashaandhigga arrimaha gudaha iyo sidoo kale xubno kaloo ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka amniga ayaa faahfaahinaya kulankoodii ay la qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddiyada la magacaabay ayadoo sidoo kalena loogu baaqay shacabka in wada shaqayn ay kala galaan ciidamada ammaanka qaabka looga hortegi lahaa faldambiidyada inta badani ka dhaca gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho
bismi illaahi raxmaan raxiim Een, waxaa caawa halkan ka dhacay kulan deg deg ah oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada kulankaas oo uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud Ee, kulankaas waxaa looga hadlayay weerarkii argagixisnimada ka dhacay maanta oo bishii ay ahayd 20 febraayo ee, kana dhacay hotel central ee magaalada muqdisho wakhtigu markuu ahaa baarihii kowdii ee, duhurnimo Een, marka halkaas oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin fara badan oo qaarkood deganaayeen hoteelka qaarna ay u yimaadeen inay ku dukadaan salaada jimcaha mas-uuliyiinta ku sugnaa hoteelka weerarku ka dhacay waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha oo wakhtigaas salaad ku dukanayay Ah, ah, ahna kusimaha ra-iisul wasaare eh, waxaa ka mid ahaa ra'iisul- ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha mudane maxamed cumar xafte wasiiro xildhibaano iyo madax fara badan oo ka tirsan laamaha dowladda ah, saraakiil oo isu- ay isugu jiraan saraakiil iyo xubno u shaqeeya dowladda Eh, weerarkaas waxaa inta eh, hadda la hubo ku dhintay ilaa iyo laba xildhibaan een, guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir xubno ka mid a ciidamada nabadgelyada iyo dadweyno ku dukanaya masaajidka sidoo kale waxaa dhaawac fudud ka soo gaaray ra-iisul wasaare ku-xigeenka laba wasiir hal eh, ilaa iyo saddex xildhibaan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan laamaha dowladda xubno ciidamada nabadgelyada ka tirsan iyo shacab intaba dhibaato weyn baa ka soo gaartay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradu waxay erayo erayada ugu adag ku cambaaraynayaan falkaas ee argagixisnimo ee bahalnimada ah waxayna tacsi u dirayaan ehladii asxaabtii een, iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee ay ka dhinteen dadkii ku geeriyooda weerarkaas waxayna ilaah uga baryayaan intii ku dhaawacantay in ilaahay si dhaqso leh caafimaad ku siiyo Ee, kulankan wuxuu ciidamada nabadgelyada ku amray in ay sida ugu dhaqsaha badan leh gacanta ugu soo dhigaan dambiilayaashii ka dambeeyey weerarkaas bahalnimada ah soona hortaagaan sharciga ilaa iyo hadda een, een, hay-adaha amnigu waxay soo ha- waxay soo qabteen ilaa laba iyo toban qofood oo laba ka mid ah ay yihiin mas-uuliyiintii hoteelka toban ka midana ay yihiin security ama waardiyaashii hotelka joogay oo fududeeyay runtii qaar ka mida ay fududeeyaan tuunsannahay xaqiiq maaha laakiin ay fududeeyaan in yani gaarigaas qarxay gudaha la geliyo dowladda waxay ballan qaadaysaa inay gacnaada ku qabato ku qaban doonto amniga dalka waxayna shacabka soomaaliyeed ka codsanaysaa inay gacan siiyaan oo ay la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada ee ku daba jooga dambiliyaasha argagixisnimadaa geystay waxaa kaleeto hoteelada ay mas-uuliyiinta dowladda degan yihiin lagu farayaa mas-uuliyiinta hoteelada iskale inay mas-uul ka yihiin waajib weynna ka saaran yahay nabadgelyada mas-uuliyiintaas hoteeladaas degan maanta wuxuu madaxweynuhu magacaabay guddi heer qaran oo ka kooban wasiiro laba guddi ayuu magacaabay guddiga koowaad aniga oo ah wasiirka amniga ayaa guddoomiye u ah waxaana xubno ka ah wasiirka arrimaha gudaha wasiirka caafimaadka wasiirka gaashaandhigga iyo guddoomiyaha gobolka banaadir guddigaas oo loo xil saaray inay si dhab ah u soo raadiyaan una soo gudbiyaan investigation fiican in lagu sameeyo dhacdadii maanta dhacday ciddii mas-uuliyaddeeda lahayd siday u dhacday si aysan mar dambe noogu soo noqnoqonin waxaa kaleeto isla maanta madaxweynuhu magacaabay guddi kaleeto oo ka kooban wasaaradda amniga wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda cadaaladda gaar ahaan xeer ilaaliyaha qaranka guddigaasoo la raba inay soo dhisaan guddi kaleeto oo farsamo oo raadiyo dhacdadan dhacday baaritaan xoogganna sameeyo si farsamane wax u raadiyo waxaan filaynaa in dhowaan isla caawa aan loo kala bixin oo guddiga wasiiradana way joogaan la magacaabay howshaasna waa howl caawa bilaabatay haddii ilaahay idmana waxaan jecelnahay inaan guul ka gaarno oo aan markaan isku imaano kadib go-aamo aan ka soo saarno howshana aan si fiican u guda galno waa mahadsantihiin haddii jiraan wax mudane wasiir haddaan ku hormaro waxaa ka waraysay dhaawac fudud oo soo gaaray kusimaan ra-isul wasaaraha iyo amna wasiira dhaawaca ra-isul wasaaraha soo gaaray inta uu leeyahay dadweynaha u sheegi karta runtii anigu waxaan ahaa dadkii markii uu qaraxa dhacay oo dhibka uu dhacay dadkii ugu horreeya oo hoteelka taga ayaan ahay sababto mas-uuliyad gaara ayaa iga saareen amniga waddanka ra-iisul wasaarahana dadkii ambulance kusoo saaray ayaan ka mid ahaa dhaawaciisu waa dhaawac fudud waxa keliya oo ugu adkaa waa far dhaawacuu ka soo gaaray iyo dhaawac yaroo lugaha ka soo gaaray oo ahaa muraayadihii meesha ku qaraxii keliya ayaa dhaawac soo gaara u yahay wax kaleeto intaas ka baxsan oo dhaawac ah oo culus ma jiro isbitaalka digfer ayuu joogaa waan ugu tagnay wuu hadlayaa waa fiican yahay wuu socon karaa waxaana jecelnahay ilaa maanta ilaa caawa inuu ka soo baxo gurigiisa u yimaado
dhanka kale mas-uuliyadda weerarka waxaa sheegtay ururka al-shabaab oo ayagu dagaalo kula jira ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya weerarada ayay sheegeen inay ku qaarajiyeen tiro ka tirsan hay-adaha dowladda oo isugu jiro wasiiro iyo sidoo kale mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya inkastoo dowladda dhankeeda arrimahaasi ay beeninayso al-shabaab ayaa baraha internetka ay ku leeyihiin ku faafiyey arrinta weerarkan iyo sheegashadiisa ayagoona tilmaamay ama sheegay in u ahaa weerar ay in muddo ah qorshaynayeen kaasoona ku aadanaa waxyeelaynta hay-adaha dowladda sida ay al-shabaab sheegteen magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya haddii aan dib ugu laabanno waxay ahaday muddooyinkii lasoo dhaafay mid si aad ah looga taxadiray xaaladdeeda amni hay ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa dariiq waliba la taagay ayagoo baaritaanno ku samaynaya gaadiidka iyo dadkaba waxaana sidoo kale jira inta badan dulduleelo dhanka ammaanka ah oo mararka qaar kuu muuqanaya haddii aad tahay ruux ku sugan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay joogaan dariiq waliba waxaana goobta weeraradani ay ka dhaceen maalintii jimcaha ay tahay goob ay ka agdhow yihiin ilaa iyo afar jagboynti oo ay fadhiyaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana jagboontiyadaasi ay yihiin kuwa lagu baaro inta badan baabuurta raaxada kuwa bi-elka dadweynaha iyo sidoo kale xataa dadka qaar ee maraya nawaaxiga goobtaasi hodhelka central dadka weerarka ku qaaday waxaa la sheegay in muddo ah inay ahaayeen kuwo degganaa hodhelka gudihiisa waxaana mid ka mida lagu sheegay inuu ahaa ruux dumar ah taasoo la tilmaamay muddooyinkii lasoo dhaafay inay qayb ka aheeday hodhelka gaar ahaan dad qaybta soo dhoweynta dadka hodheelkaasi jiifanaya ama degaya sidoo kale gabadhan dumarka ah ee la sheegay inay qayb ka aheeday weerarkii maalintii jimcaha ka dhacay hotelka central ee degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa la sheegay hodheelka inay u qaabilsaneed qaybta soo dhoweynta waxa ay dhalasho ahaan ka soo jeedaa soomaaliya waxay haysatay baasaboor dalka holland ah kaasi oo la tilmaamay in dhowaan ay halkaasi ka timid hodheelka ayayna u qaabilsaneed qaybta soo dhoweynta ah shakhsiyaadka la tuhunsan yahay haatan waxaa ka mid ah madaxii amniga ee hodheelkaasi iyo sidoo kale shakhsiyaad kaleoo qayb ka ahaa ciidankii goobta waardiyaha ka ahaa ama ilaalada ka ahaa maxan maxan maxaan xabaday ku nacay xanuunkaaga nibcahay waxaan xabaday ku nacay
magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa iyadu u muuqanaysa magaalada magaalo sare ukac ka sameynaysa dhinacyada horumarka marka laga soo tago dhanka amni darrada oo magaalada kusii baahaya marba marka ka dambaysa iyadoo ay mar walba dhalanayso weeraro ay ku dhimanayaan dad rayida iyo mas-uuliyiin dowladda federaalk ee soomaaliya habacsanaanta amniga waxaad ka dheehan karaysaa dhimashada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kuwaasoo dharaar cad lagu dilay gudaha magaalada muqdisho weeraro qorshaysan oo lagu qaaday xarunta madaxtooyada guriga baarlamaanka xarunta maxkamadaha gobolka banaadir iyo sidoo kale xarunta u n d b ee magaalada muqdisho kuwaasoo gebi ahaanba la weeraray dharaar cad iyadoona dowladda federaalka weli aysan jirin cid ay gacanta ugu soo dhigtay weeraradaas oo ka dambaysay marka laga reebo shakhsiyaad farakutiris ah kuwaasoo dowladda hore ay xukunno dila ugu riday oo aynu ku eedaynaysay inay qayb ka ahaayeen falalkii amni darre ee ka dhacay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigi miyuu idin qallalay qiyaamo warbaa tiri cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn quwiyo taagu maahay cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn quwiyo taagu maahay qatarta aad dhex taagantiin qatarta aad dhex taagantiin kasoo baxa qoonyahow kasoo baxa qoonyahow qur-aankaw soo noqdo qur-aankaw soo noqdo qafaarya towbo dhaha soomaali qalooxane qafrabag qafrabag qafrabag qafrabag soomaali qaloocan
intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa akhyaarta aynu jecelnahay oo barnaamijka gaarka ayaan kaga hadlaynay ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho waa soo saaraha barnaamijka maxamed nuur amiin oo idinkaga tegaya tan iyo inta aan barnaamij midkan lamida dib ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu